halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu ku guda jirnay kitaabkii ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u fara badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunidan joogaan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay elihu oo hadalka qabsaday oo asbaabtii markii hore uu u aamusnaa waxay ahayd isagoo xusmaynaya raggan beeldaajiyayaasha noqon kara oo welibana da'da weyn ha yeeshee mararka qaar ayaanay sannadu ka macno ahayn xikmad iyo odaytinimo gar lagu noqo sida elihuuba uu soo saaray haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna xigashada kitaabka ee caawa waxaannu eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka laba-iyo soddonaad aayadaha lix ilaa afar waxaana qoran sida tan oo eliyuhu ina barakeel oo ahaa reer buus ayaa jawaabay oo wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nin dhallin yar idinkuse odayaal baa tihiin sidaas daraaddeed ayaan dib isugu celiyey oo aan ugu dhici waayey inaan ra'yigayga idiin caddeeyo waxaan is idhi waxaa roon kuwa da'da waaweynu inay hadlaan kuwa cimriga dheeruna inay xikmadna baraan bal iminkana dhegayso doodda ninkani dhallinyarada ah iyo sida uu aragtidiisa u dhiibanayo waxaanan eegaynaa aayadda siddeedaad ee cutubkan waxaana qoran sida tan laakiinse bini'aadmiga ruux baa ku jira oo ilaaha qaadirka ah naftiisa ayaa iyaga waxgarasho siisa elihuu way ka duwan tahay aaraahdiisa tan rumaystayaashu ay ka aaminsan yihiin ruuxa quduuska ah sida abbaarta ah ruuxa quduuska ah kuma uusan dhex jirin rumaystayaashii axdigii hore laakiin wuxuu ku soo degi jiray qaar ka mid ah rumaystayaashii waagaasi si markaasi ay howlo gaar ahaaneed oo ilaah uu doonayey u sameeyaan waxaa tusaale loo soo qaadan karaa ninkii la odhan jiray basaleel oo ilaah xikmad uu ka buuxiyey sida ku qoran kitaabkii labaad ee nebi muuse oo loo yaqaanno baxniintii cutubka kow iyo soddonaad aayadaha labo ilaa saddex waxaana la siiyey farsamo uu ku hagaajiyo alaabta macbudka ruuxa ilaah wuxuu kaloo dul yimid rag ka mid ahaa kuwii noolaa wakhtigii axdigii hore waxaana ka mid ahaa nebi daa'uud oo mar uu ilaah baryayeyna wuxuu yidhi oo ruuxaaga quduuska ahna ha iga qaadin waxay taasu ku qoran tahay zabuurka konton iyo koowaad aayadda kow iyo tobanaad taasoo inoo sheegaysa in ruuxa quduuska ah uu ka bixi karo rumaystayaashii axdigii hore haddaba axdigii hore ayaan lagu arkaynin meel la leeyahay ruuxa quduuska ah ayaa la jiraya dadka elihuu wuxuu haddaba aqoonsan yahay in ilaaha qaadirka ah neeftiisa ay waxgarasho siiso dadka waxaa taasu ay ka dhigan tahay inay jirto awood la hubo waxaana weeye awooddaasu hadallada ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka laba-iyo soddonaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan kuwa cimriga weynu ma aha kuwa xikmadda leh odayaashuna ma aha kuwa garsooridda garta waxaa haddaba la leeyahay odayaasha ma ahan kuwa garashadu ay la jirto waxaase laga helaa ruuxa rabbiga oo wuxuu aqoonsan yahay in ilaah oo keliya uu hayo jawaabta sida aynu ku arkayno xaaladdan nebi ayuub elihuu wuxuu diyaarinayaa sidii ilaah jawaab ama xal uu u keeni lahaa inkastoo aannu isaga qudhiisu haynin jawaab haddana wuxuu aqoonsan yahay in raggan kale oo dhan aanay wax jawaab ah inoo haynin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka laba-iyo soddonaad aayadaha toban ilaa laba-iyo toban ee baalka lix boqol iyo siddeetan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed waxaan idin leeyahay bal idhegaysta aniguna ra'yigayga waan idin caddaynayaa bal eega ereyadiinnii waan sugayey oo xikmaddiinniina waan dhegaysanayey intaad baarbaarayseen wixii aad odhan lahaydeen sida runta ah aad baan idin dhegaysanayey oo bal eega laydinkuma arag mid ayuub rumaysiiyey amase mid ereyadiisii uga jawaabay tanina waa run bilxaqiiqa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda saddex iyo tobanaad ee isla cutubkan waxaa qoran sida tan iska jira inaydan odhan annagu xikmad waannu helnay ilaah baa isaga ka adkaan kara laakiinse dadi ma kari karo haddaba dhib baa gaadhay elihu waayo wuxuu dareensanaa in raggan ay awoodayaan inay ayuub jawaab siiyaan taasina way wareerisay waayo nebi ayuub weli xaqnimo ayuu sheeganayaa oo wuu isku kalsoon yahay haddaba hoosaysiin waxay ka micno tahay anshixin marka qofka la anshixinayana waa in la dhibaa marka waxay u muuqataa in nebi ayuub ay weli aanshixin u dhiman tahay wuxuu la taagan yahay shayddaanka saaxiibadiisna saddex wareeg bay hadallo isweydaarsadeen ninka nebi ayuub ah wuxuu soo maray rafaad ha yeeshee weli is-hoosaysiinta ama aanshixinta waa u dhiman tahay haddaba qoomamo iyo toobadkeen baa loo baahan yahay nebi daa'uud wuxuu iminka garanayaa in allabaryada ilaah ay ruuxa is-hoosaysiintiisa tahay oo wuxuu leeyahay rabbiyow adigu quursan maysid qalbi hoosaysan oo qoomamaysan ayuub waa la garaacay ha yeeshee weli laguma hayo ruux is-hoosaysiintiis marka waxaan idinku leeyahay qof nebi ayuub oo kale ah ilaah unbaa u jawaabi kara haddaba haddii aynu xaq isla noqonno waxaa hubaal ah inaan ilaah hor imaanayno oo waa layna anshixinayaa waa in uu hab wanaagsan inoola macaamilooda waayo anshixintiisu isagay inoo keenaysaa oo waxaan garanaynaa dembiyadeenna waxaanan la imaanaynaa ruux hooseeya haddaba waa ruuxa is-hoosaysiintiisa waxa laga doonayo in nolosha adeegayaasha ilaah ay yeelato haddaba waxaa loo baahan yahay in lala yimaado qirasho iyo is-hoosaysiin iyo weliba toobadkeen dhab ah waa in laga toobad keenaa kibirka isqaafinta iyo faanka nolosha elihuu waxay la ahayd in nebi ayuub saaxiibadiis ay sii wadayaan hadalka oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka laba-iyo soddonaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba-iyo toban sida tan haddaba anigu miyaan u sii sugaa hadalka ay waayeen daraaddiis iyo istaagiddooda daraaddeed oo ay mar dambe jawaabi waayeen haddaba aniguna qaybtayda waan ka jawaabayaa oo ra'yigaygana waan caddaynayaa haatan halkan baynu ka arkaynaa inuu ahaa eliihuu kii qoray kitaabkan waxaad ogaataa inuu isticmaalayo ereyga ah aniga markii uu fasiraadda sii waday waxaanay u muuqataa sida inuu qorayo kitaab haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka laba-iyo soddonaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo waxaa iga buuxa erayo oo ruuxa gudahayga ku jira ayaa i qasba wuxuu leeyahay wax badan inaan sheego waan doonayaa laakiin buu yidhi sidaa ma yeeli karo waxaa sida abbaarta ah xadidaya hadalladiisa badan ilaah nasiib darrase kuwo badan oo innaga ah ayaa haddiiba cadhooda oo waxaannu nahay kuwo isla markiiba laga cadhaysiin karo waxaannu diyaar u nahay inaan innaga uun iska hadalno oo dooni mayno in qof uu ina canaanto marnaba waxaa markaas lumaya is-hoosaysiintii iyo qoomammadii waxaanan sheeganaynaa khibrado sidii elifaas ama waxaynu nahay sidii soofaar kuwa sharciyo ku dhaqma ama sidii bildaad kuwa xeerbeegti aaminsan muujin mayno ruuxa iyo maanka masiixa waxaad xusuusataa in kitaabka maahmaahyadii cutubka shan iyo tobanaad aayadda koowaad ay leedahay sida tan jawaabta qaboobu carada way qaboojisaa laakiinse hadalkii qallafsanu xanaaq buu kiciyaa badanaa innagu taasi waannu ilownaa oo taasina mid waliba oo inaga mid ahi uu garanayaa inuu dabeecaddaasi leeyahay haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan in abuuraha uu dadka anshixiyo waxaana taasi hadalkiisa ku soo darsanaya elihu waxaana taasu ay ka bilaabanaysaa cutubka saddex iyo soddonaad haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ayuub cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan hase ahaatee ayuubow waan ku baryayaaye hadalkayga maqal oo erayadayda oo dhanna dhegta u dhig bal eeg haatan afkaygan furay oo carrabkaygu wuxuu ku dhex hadlay afkayga wuxuu adkaynayaa haatan qaar ka mid ah run aan runi ka dambayn haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii ayuub oo aannu eegno aayadaha saddex ilaa afar ee cutubka saddex iyo soddonaad waxaa qoran sida tan erayadaydu waxay sheegi doonaan qumanaanta qalbigayga oo bushumahayguna wixii ay yaqaaniin si daacad ah ayay ugu hadli doonaan waxaa i sameeyey ruuxa ilaah oo waxaa i noolaysa ilaaha qaadirka ah naftiisa saaxiibtani waa run weyn oo ilaah waa abuurahayga elihuu wuxuu ka hadli doonaa waxyaabo ku saabsan ruuxa ilaah wuxuu leeyahay kuwo kale baa awooday inay u soo jawaabaan nebi ayuub oo haatan waxyaabo waaweyn buu isku taxallujinayaa rasuul butros oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddiisii koowaad cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad ee baalka afar boqol iyo lix ee axdigii hore sida tan haddii nin uu hadlo ha u hadlo sidii isagoo ku hadlaya hadalka ilaah mararka qaarkood waxay kula noqonaysaa in culimmada qaar ayaan xusuusan aayaddaasi ha yeeshee maadaama aynu masiixiyiin nahay waa inaynu hadallada qiimaha leh isxasuusinnaa oon isfarnaa waxaase jira fikrado kala duwan oo ay culimmada masiixiyiinta ah kala aaminsan yihiin ha yeeshee badankood isku meel bay ku arooraan waxaana weeye in ciise yahay masiixa oo uu dembiyadeenna u dhintay inuu maalintii saddexaad dhimashada ka soo sare kacay oo uu dabeetana samada aaday oo uu haatanna fadhiyo gacanta midig ee ilaah weliba maalin maalmaha ka mid ah ayuu soo noqon doonaa waxaase laynagu badbaadiyey nimcada ilaah haddaba waxaa masiixiyiintu ay isfarayaan hadalladii rasuul butros markaasoo uu lahaa haddii nin uu hadlo ha u hadlo sidii isagoo ku hadlaya hadalka ilaah waxaana gunaanadku uu noqonayaa inaanay jiraynin hay-ad midho dhalisa oo dadka hadalka barta haddaannu jirin sida mid u hadla sidii isagoo ku hadlaya hadalka ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii nebi ayuub cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha shan ilaa lix ee baalka lix boqol kow iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan haddaba haddaad kartid ii jawaab oo hortayda erayada si hagaagsan ugu sheeg oo istaag bal eeg aniguba xag ilaah waxaan ahay sidaada oo kale oo anigana waxaa layga uumay dhoobo ayuub wuxuu u baahnaa nin ilaah hortii u istaaga ninka dhallinyarada ah ee la yidhaahdo elihuu ayaa doonaya inuu sidaasi yeelo wuxuu leeyahay aniga waxaa layga sameeyey ciid sidaadoo kale ninkan wuxuu doonayaa inuu ayuub iyo ilaah u dhexeeyo inkastoo uusan ahayn dhexdhexaadiyaha dhabta ah haddana wuxuu muujinayaa in loo baahan yahay daahirinta sayidkeenna welibana waa in masiixu uu noo ahaado dhexdhexaadiye oo waa inuu wiilkii ilaah ahaado iyo weliba mid innaga oo kale ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha toddoba ilaa sagaal waxaa qoran sida tan bal eeg nixintaydu kuma cabsiin doonto oo gacantayduna kuguma cuslaan doonto sida xaqiiqada ah dhegahaygaad ku hadashay waanan maqlay codkii erayadaada oo leh anigu nadiif baan ahay oo xadgudubna ma lihi xaq ma qabo oo xumaanuna iguma jirto innaba eliihuu wuxuu dhegaysanayay sida dooddu ay u dhacayso oo wuxuu maqlay ayuub oo isla ah sida nin quman oo aan ilaah eed ku haynin haatan eliihuu wuxuu ku leeyahay ayuub ilaah wuu ka weyn yahay dad oo dadna xil uma dhiiban haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadaha toban ilaa laba iyo toban ee cutubka saddex iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ayuub waxaa qoran sida tan bal eeg sabab ou igu eedeeyo ayuu iga helaa oo wuxuu igu tiriyaa inaan cadowgiisa ahay cagahayga wuxuu geliyaa jeebbooyin oo jidadkayga oo dhanna wuu wada fiiriyaa bal eeg waan kuu jawaabi doonaa haddaba waxaan xaq kuma tihid waayo ilaah baa bini'aadmiga ka sii weyn haddaba waa run warbixintaasu oo ilaah baa ka sii weyn bini'aadanka haddaba waxaa loo baahan yahay in la xusuusnaado inaan innagu hoos nimaadno ilaah oo aynaan innaba isaga wax qasab ah ku lahayn isagaana abuurtay wuuna garanayaa waxa aynu u baahan nahay waxaana loo baahan yahay in aynu maanka ku hayno inay jiraan waxyaabo oo ilaah keliya uu garanayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo soddonaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba maxaad isaga ula asraartantaan waayo isagu axwaalkiisa midnaba jawaab kama baxsho ayuub waa inuu fahmaa in ilaah aannu cidna warbixin siinin weliba dadku mas'uuliyad isaga uma dhiiban ama aragtida dadweynaha kuma shaqeeyo welibana aniga iyo adiga uma aynaan dhiiban xil oo kula xisaabtami mayno dadka qaarkii baa waxay leeyihiin maxaa waxan iyo waxaas ay iigu dhacaan anigu garan maayo saaxiibow waxa aan garanayo waxa weeye inaan ilaah waxba kuu sheeganaynin adiga oo kuugu odhan maayo waxaas iyo waxaas baan kuugu samaynayaa welibana ma haysanno ballanqaad ku saabsan inaynaan la kulmaynin wakhti aad u adag wuxuuse inagu leeyahay kaalaya aan idinka bixiyo dhibka aad ku jirtaane welibana inagama ballanqaadin inuu inoo sharaxayo wax waliba wuxuuse ina weyddiistay inaan isaga wax waliba ugu kalsoonaanno weli waxaynu ku jirnaa eliihuu oo hadalka wata oo wuxuu haatanna leeyahay sida ku qoran cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban sida tan waayo ilaah wuxuu hadlaa mar ama laba jeer inkastoo aan laga fiirsanaynin riyada iyo muujinta habeennimo markii hurdo weynu dadka ku soo degto oo sariirta lagu gam'o haddaba maadaama aynu haysanno kitaabkan baibalka oo dhammaystiran ayaan loo baahnayn in riyo layna tuso haddaan horay idinku sii wadno faalladii ama khudbadii eliihuu ayaannu eegaynaa kitaabka nebi ayuub cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan markaasuu dhegaha bini'aadmiga furaa oo waxaa iyaga lagu waaniyey ayuu xaqiijiyaa si uu dadka ugu soo celiyo qasdigooda xun oo uu bini'aadmiga kibir uga qariyo haddaba dhibaatida nebi ayuub waa mid khatar ah waxaana jira qabweyne noloshiisa soo gashay welibana aadmiga oo dhan laga waayi maayo waxaan haddaba arkaynaa in xitaa noloshaada aan laga waayaynin maadaama aad tahay nin aadami ah eliihu wuxuu leeyahay ilaah wuu anshixiyaa markaana asbaabihii nebi ayuub uu la yimid ayaa waxaa la arki karaa inay jilicsanaayeen waxaana muuqanaya inaannu garasho u lahayn dabeecadda ilaah markaana ma garan sida ilaah uu ula macaamiloonayo isaga ilaah si qaraar buu ula macaamilooday nebi ayuub waayo wuxuu doonayey sida elihuuba uu inoo sheegayo inuu qariyo kibirkiisa wuxuu markaasi ilaah qariyaa kibirka iyo qabka ku jira qof waliba weliba ilaah wuu imtixaamaa kuwa xaqa ah oo welibana indhaha kama qaado si uu ula fadhiisiiyo boqorrada waxaana taasu ay ku qoran tahay kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo soddonaad aayadda toddobaad oo innagu aanan gaarin weli haddaba gacantiisaynu ku jirnaa oo had iyo goorba isagaa isha inagu haya waxaa laynagu daryeelaa jacaylkiisa aan isbeddelin waxaanan kaloo nahay dadkiisa iyo quruuntiisa welibana ilaah dooni maayo inaynu noqonno kuwo qarriban oo balaayo ku dhacday oo welibana aan ku andacoonno inaynu nahay carruurtiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii nebi ayuub cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa soddon ee baalka lix boqollaba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan bal eeg waxyaalahan oo dhan ilaah baa bini'aadmiga ku sameeya labo ama saddex jeer si uu naftiisa yaamayska uga soo celiyo in isaga lagu iftiimiyo iftiinka kuwa nool haddaba ilaah wuxuu anshixiyaa dadka ilaah wuxuu isticmaalaa inuu ka samata bixiyo naftiisa inay god gasho haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ayuub oo horay aan idinku ambaqaadno khudbadii elihu oo ahaa nin dhallinyaro ah oo aqoon leh ayaannu eegaynaa cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha kow iyo soddon ilaa saddex iyo soddon waxaana qoran sida tan ayuubow imaqal oo aniga i dhegayso adigu iska aamus oo anna waan hadli doonaa haddaad wax odhan lahayd ii jawaab oo hadal waayo waxaan jeclahay inaan xaq kaa dhigo haddii kalese bal i dhegayso iska aamus oo anna xikmad baan ku bari doonaa ilaah haddaba wuxuu weli doonayaa inuu rumaystayaasha u sameeyo wax waliba waxaannu u baahan nahay inaan xusuusanno hadallada farxadda leh ee inoogu qoran warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha saddex ilaa shan waxaana qoran sida tan haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geesta ahaa oo dembiilayaasha inaydnan daalin oo aanay naftiinnuna itaalbeelin idinkoo dembi la dagaalamaya weli iskama aydnaan celin ilaa dhiig idinka daato waxaad ilowdeen waanada idinla hadasha sida wiil oo kale wiilkaygiyow ha fududaysan rabbiga edbintiisa hana itaalbeelin kolkuu ku canaanto waayo kan uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuxuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo intaynan ka bixin warqaddaasi cibraaniyada aynu hoos u yara daadegno oo aan eegno aayadda kow iyo tobanaad ee isla cutubkan waxaana qoran edbinina wakhtiga la joogo uma eka mid lagu farxo laakiin waxay u eg tahay mid caloolxumo leh laakiin dabeeto waxay kuwii lagu edbiyey u dhashaa midho nabad iyo xaqnimo ah haddaba saddex siyaabood bay marka hore inoo saamaynaysaa edbinta ka timaada ilaaha aabbaha ah kow waxaa laga yaabaa inaan edbintiisa ismoogaysiinno sida inaannu isaga ahayn waxa ina edbinayaa oo waxaan ismoogaysiin karaynaa ilaah labo waxaa kaloo laga yaabaa inaan ku hoos dhacno oo edbinta dhulka inala gasho haddaba labadan siyaabood baa lagu arki karaa xaalka nebi ayuub ha yeeshee sidee baannu innagu u qaabilnaa canaantiisa saddex edbinta waa inaan u qaadannaa sida mid ina siinaysa midho nabad iyo xaqnimo leh waana inaan maanka ku hayno in ilaah kuwiisa aannu dhibaato la doonaynin welibana wuxuu edbiyaa wiil kasta ee uu ilaah jecel yahay ama uu qaabilo taasina waa ahmiyadda ka dambaysa wax kasta oo ku dhacayay nebi ayuub ilaah wuxuu doonayaa inuu nolosha inagu siiyo qanacsanaan buuxda haddaba waxaannu arkaynaa in kitaabkan ay ku idishahay aanshixin tii ugu darnayd waxaa ibliisku dacwad uu ku soo oogay nebi ayuub ilaahna wuxuu shayddaanku u fasaxay inuu ayuub afkiisa ka helo caay waxaan idinku leeyahay ayuub ilaah waxba kama sheegin markii maalkiisii iyo weliba carruurtiisii oo dhan ay wada baabba'een wuxuuna yidhi anigoo qaawan baan uurkii hooyaday ka soo baxay oo anigoo qaawan baanan iilka gelayaa markii uu nebi ayuub ka waayey wax eed ah ayuu haddana ibliisku ilaah weyddiistay in jidhkiisa wax lagu dhufto oo wuxuu yidhi haragba harag baa loo baxshaa oo nin wuxuu naftiisa u bixiyaa wixii uu haysto oo dhan bal haatan gacantaada soo fidi oo wax ku dhufo oo hubaal wuu ku caayi doonaa haddaba marka laga reebo eedda ay saaxiibbadiis geliyeen haddana ayuub wuxuu ahaa nin quman oo ilaah ka cabsada marxaladdii ku dhacdayna ma beddelin waxaase jiray xoogaa qabweynin ah oo caado u ah dadka oo dhan ha yeeshee nebi ayuub wuxuu ahaa nin lagu daydo
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin